الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بنهجه إلى يوم الدين waxaan kusoo dhex jirnay manhaj الsaalikiin kitaab almawaariis ayaynu ku dhex jirnay haddaynu casharkii isugu keeni dambeeyey wuxuu ahaa hablihii waxaan leeya walaalihii xagga hooyo inay mudhkoodu sudus buu leeyahay lix meeloodoo meel laba iyo wixii ka badan hadday noqdaanna waxay lahaayeen ulus saddex meeloodoo meel hadday noqdaan midh midhku sudus buu leeyahay ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo haddii ay laba gaadhaan iyo wixii ka badanna waxay lahaayeen ulus hadday laba noqdaan iyo hadday boqol noqdaanna waa isku midoo ulus bay leeyihiin rag iyo dumarkaa si siban bay u qaybsanayeen intaasaa isu keen dameeyey haddaba waxaa ka shaqaysaan mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inan uu dhalay iyo inan uu inankiisu sii dhalay inanu inankiisu inan mayd sii dhalay inan maydkaa dhalay ina mayd baa sii dhalay oo maydka awow ama ayay u yahay iyo adeerkii iyo maydka adeerkii saddexdaasaa jooga sida loo kala qaadanayo ayaan rabaa haddaba haye inanta ina mayd horta nisfa baro barna xoogaa siinaa sax inanta inuu ku dhalna sudus baa siinaa sax sax lix baan ku dhisnay intii soo hadhayna saxiix labada habdee ulian bay isu noqonayaan inantii nisfi sare inantii kasii horseyey dida ahaydna sudus waa takmilatu uluayn ta soo hadhayna adeerkaas kale waayahay hadda xisaabta ka gaadhsiin mayno dee samuradbudhaxagsiisu samarad buu ku wacan yahay marka waa mar haddii aynu xilliguna iska kooban yahay dee waxaanoo qalabana yaalla hadda ma jirto samarad ma jirta waa dusha ka wax ka qaban karta waayahay su-aal kaleo taa haddaba la socota iyadana mayd baa dhinto wuxuu ka tegay walaashii walaashii buu ka tegey isku aabbiyo hooyo yihiin iyo inan kaley walaal yihiin ooy kala bah yihiin iyo inanay ilmaadeer yihiin waa inan ay isku aabbiyo hooyo yihiin isku bax laba hablood laba hablood baa la walaalo midna waa isku aabbiyo hooyo midna waa isku aabbo keliya iyo inayna adeerkiya taana u qaybiya hade nin baa la boodaya taana haye inantii inantii shaqada ahay isku aabba isku hooyada yihiin nisfan siina kala barho bar xoole sax ukhta liabna nisfigay qaadanaysaa nisfkay qaadanaysaa marka xoole way laasteenba inankii ma adeerka ahayna raallahoodanafadhaysa ma raallahoodana soo nafadu haysa inankiin ma adeerka aye ha ha waaye qolku mika noqotay ki hore mika noqotay haye wad waaye haye ukhta shaqada waxaad nisbaad siisay liabna ha dee adigu su-aasha adiga waaye haye inta soo hadhayna sidaa daba wey taada waa sax yani inantii ukhto shaqada xoole kala baroo bar bay qaadanaysaa inantii kala aabba ahaayeen kala hooyada ahaayeenna lix meelood meel bay qaadanaysaa waa takmilatu uluayn waa takmilatu uluayn inta soo hadhay dee casabada qaadanaysa inanka qaadanaya haddaba mid kale taa lafteeda ayaa meydka wuxuu ka tegaya laba hablood isku bah yihiin laba hablood isku bah yihiin iyo inantaa bahgooniga ah ka warrama yacni laba hablood isku aabiyo hooyo yihiin iyo inantaa bahgoonidaa buu ka tegay saddex hablood walaala yihiinoo labana waa isku aabiyo hooyo midna waa bahgooni oo waa kala aabi xale waa kala hooyo haye ha labada habloodoo isku aabbahay hooyadii ulse may qaadanayn waan gartay inaanta xagga aabbina yuu iska tegeysaa ha waan gartay inanta waa iska tegeysaa mar yani waa sax inanta hablaha isku aabbahay labada isku aabbahay hooyada midka yihiin shaqaadka shaqaanka ah shaqataanka waxay leeyihiin ulusaan inantii xagga aabbina waa iska dhacday inantii xagga aabba walaalka ahay waa iska dhacday maadaama ulusaankii la qaatay inantaa wax nafa yaa soo celin kara inantaas sina dhaxad moo heli karta inantaas ukhtadaa liabka yani sina dhaxad moo heli karta haye haye ha cid casabaysa hadday hesho cidda casabanaysa muxuu noqon karaa walaalkeed buu noqon karaa walaalkeedoo quruu noqon karaa waxaa la mid ah yani binta ibnidiinoo la mid binta ibnid hadday dhacdana maxaa soo celin kara yani hablihii bintaan hablihii sare hadday bintaan noqdaan bitimna way dhacaysaa iyadana haddeen la casabayn bitimna maxaa casabayn kara walaalkeed ama inadeerkada siman ama mid kasii derajo hooseeya oo eedow tahay amaa inanta walaasha walaasha xagga aabe yo waxa casabayn karo walaalaha agga aabe waxa casabayn kara walaalahooda qura walaalahooda qura iyagoo ilmaadeerkood ma casabaynaya walaalaha xagga aabe waxa soo casabayn kara waa walaalahoodo keliye ilmaadeerhooda maya waaya ilmaadeerhoo ka qaadanaya waxaa ka qaadanaya yani naf waxan yaha waayahay intaa waxaa ii weydiinaya si darsigii balhooda u dhamaysay halkaasoo xooskule ee kaga soo akhri baraka allah fiikum aan ka soconana wa annahum walaalaha xagga hooyo waxaan suu kedamay walaalihii xagga hooyo walaalaha xagga hooyo midhkooda sidus buu leeyahay midkoodu wain kaana rajulun yuurau kalaalatan aw imra'a walahu ahun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus waa kaas yacnii inan ama inanku doona ha noqdo hadduu mudh yahay walaa xagga hooyo sudus buu leeyahay hadday laba gaadheen wax ka badan fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu hadday laba gaadhaan wax ka badanna xoolaha saddex madax marka laga dhigo madax bay qaadanayaan rag iyo dumarkoodan loo kala badin maaye way ka siman yihiin oo si siman bay u qaybsanayaan waa kii yusawaa bayna dukuurihim wa inaatihim yagii noo sii wadaya haddaba wa annahum walaalaha xagga hooyo laa yarisuuna ma dhaxlayaan maca alfuruuci mashuumka ahaa mataabka qoraya xagga hoos idinku qabtay saxiix walaalkaas ninkaa casabaynaya ninkaa casabaynaya hablaha habluhu markay dhacaan binti ibna ha noqoto ama uktaliab ha noqdeene ninkaa marka inantii qado soo qabanaya ee casabaynaya waxay u yaqaaneen qolada xagga hoosd ku qabanaya baa layidhi waxay u yaqaaneen akhul mubaarak ninkaa casabaynaya maaragtay inantii qadi lahayd marka hablihii sare bintaankii ama shaqaad labadii habloodee meydka uu dhalay ama meydka isu aabbayo hooyada ahay markay fulisaankii qaataan binti ibnidii way dhacaysaa ama ukhtadii laab haddaba inaan kaa casabaynaya waxaa loo yaqaanaa akhun mubaarak akhun mubaarak akhun mubaarak waa maxay waa man lowlaahu waa man lowlaahu la saqadat ukhtu ama lamaa warisat ukhtu waa man lowlaahu akhun mubaarak waxaa la yahdaa waxaa leeyahay saxiix akhun mubaarak waxaa la yahdaa man lowlaahu la saqadat ukhtuhu waa nin haddii la waayi lahaa walaashi way dhici lahayd ama la saqadat unta odhan karta man lowlaahu la saqadat ukhtuhu ama la saqadat alunha waxaa ka soo horjeeda waxa la akhul mashuum su-aasha waxay ku saabsanta akhul mashuum baa ka soo horjeeda waxaa jira nin kaloo la yahdo akhul mashuum walaalkii la baasaystay walaalkii habaarka qaba baa jira mid la yahdo isagu inantii wax qaadan lahayd ayuu meesha imanaya markaasuu galaafanaya inantii iska day inu xutare isagaba galaafanay uu ridayaaba kana akhun mash'uun bay idhahdaa oo yacnii haddii maanta uu isagu maqnaan lahaa inanta waxbaa loo faral yeeli lahaa inanta waxbaa loo faral yeeli lahaayoo waxbaa loo waxbaa loo caw lahaa laakiin markuu isagu yimi ayuu odhanaya walaal soo fadhiiso halkaan aan ku casabeeyey waxay noo soo hadhaynu qaadanaynaaye waxba soo hadhi maayo xooli baa lalaasanayaaba markaasuu odhanaya meesha inaga soo kicide waxma soo hadhin waa nasiibkii khalaas meesha inaga soo kici waxma soo hadhin dawalaal hadduu ninkaasi la waayi lahaa inanta waxbaa loo luuqluuqi lahaa oo haddaynu tusaale fardino imminka ka soo qaad mayd baa dhintay wuxuu ka tegey gabadh baa dhimantay waxay ka tagtay ninkeedii iyo inan ay walaala yihiin iyo inan xagga aabbe inan isku aabbihi hooye yihiin iyo inan xagga aabbe ay walaala ka yihiin taasna ka soo qaadan karna tusaale inan baa dhimantay waxay ka tagtay ninkeedii iyo inanay isku bah yihiin isku aabbihi hooye yihiin iyo inanay isku aabbe yihiin oo kale hooye yihiin xoolihii ninkii kala barho bar buu qaadanaya walaashadii xagga ah hooyii aabbana waxay qaadanaysaa iyaduna maxay doonaysaa barh bay doonaysaa inanta xagga aabbe sudus bay doonaysaa sudus lixmeelada meel waa caadi marka hadday saddexaa yihiin waa caadi ninkii nisf buu qaadanayaa ukhta shaqiiqa nisfibay qaadanaysaa ukhta liabna sudus bay qaadanaysa waana loo cawlay mise waa loo cawlayaayoo yani de waxaa lagu dhisaya si toddoba toddoba lagu dhisaya inantaa xagga aabbe hadduu walaalkeed nool yahay inanta xagga aabbe hadduu walaalkeed nool yahay waxba u tari maayo oo uga darayaaba maanta walaala'aantaa loo qaatay hadday xaaladdu saa noqoto walaala'aantaa loo qaatay waayo bal ba ka soo qaad inu walaalkeed nool yahay inantaas hadday ka dhiman lahayd ninkeedii iyo walaasheed isku aabbiyi hooye yihiin iyo laba walaalo ah laba ay kala inan iyo inan ay kala bah yihiin inan iyo inan kala bah ay yihiin waxay ka dhimantay saddex carruur ay walaal yihiin oo inanay isku aabbihi hooy yihiin iyo inan iyo inan ay kala bah yihiin ninku markuu nisfi qaato xoolihii nisfi kale waxaa qaadanaya inantii bar kale waxaa qaadanaya inantii ay isku bah lahaayeen inantii xagga aabbe iyo inankii xagga aabbe oo dhacayaan oo qadayaan waxaa loo faral yeeli maayo maanta inantii wax qaadan lahay uu galaafanayaaba kaana waxay u yaqaanay akhun mash'uum waa mid la baasaystayo ya waxba ma tarina waa uga sii dara inantii markaa taas xag hoos ku qaban intaas ugu jeeda aan ka soconno xoogaa ya maanta waxaan isku dila dayayna inaan yar u yara intaasoo inta hore yara qaateen inaan yara socodsiino wa annahum walaalaha xagga ooyo laa yariisuuna ma dhexlayaan maca alfuruuci furuucda la jirkooda farc waarisa meesha hadduu joogo mutlaqan xaal la ilaaqay waxba dhexli maaya wa annahum iyagu laa yariduuna ma dhexlayaan maca alfuruuci furuuci la jirkooda ubadka ubadka meedku dhalay ee ka farcaman la jirkiisa ma dhexlayaan mutlaqan xaal la ilaaqay walaa maca alusuuli asalla la jirkooda asalla la jirkooda waxba dhexli maayaan asalka addukuri labaa asaladaasoo ahaaday qaar lab halkan sheikh wuxuu noo tilmaamayaa masale muhima ikhwaani masalada xoogaa iya ila fahma waxaa dhici karta yacni adoo dhowr kitaabo masaa'il masaa'isha qaar uu shiikh kitaab yari tambihinayo ama kitaabku tambihinayo inuu kutub badanoo farada dhigata aanu tambihinba halka masale ku tambihinayo waa muhim waxaa jirta waxa loo yaqaano walaalaha intay leegyihiin ama walaalaha aabbiya oyaa noqdeen ama walaalaha liab ha noqdeen ama walaalaha lium ha noqdeen waxaa loo yaqaana walaal oo dhan wuxuu dhexlaa sida qur-aanka lagu sheegay kalaalo oo aayadda hore ee walaalku nisfu ka bilaabmaysa walaalaha lagu sheegay waa walaalaha xagga hooye weeyaan walaalaha aayadda ay sheegaysa walaalii xagga hooye weeyaan walaalaha xagga hooyo halkaa kalaalo lagu waxay dhexlayaan waa kalaalo kalaalo macaynsa waa naqaanaa waa asal iyo farclaawi yacni waa qof aan ubadna dhalin aabbe iyo awowgina noolayn walaalihii xagga hooye waxaa la yidhi haddaba wain kaana rajulun yuurau kalaalatan aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma asudus kalaa lagu sheegay maarta kaa dhexayaan walaala xaggooda kaa dhexaan walaala xagga aabe ama xagga aabbiyo hooyana iyagoona kaa dhexayaan kaalo qofka aan walad iyo waalid midna lahayn bay dhexayaan oo iyagana aayadda u dambaysa lagu albaqara waxaa leeyahay suuratu nisaa suuratu nisaa aayadda u dambaysaa lagu sheegay yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala sax haddaba qul laa yuftikum fi lkalaala aayaddaasi waalahay sheegaysa walaalii aabbihi hooyo iyo walaalii aabbe walaalii hooyana ayadda hor aa sheegtay walaalkunusu aayaddaasi dhegaysa markaa walaal oo dhan kalaalu dhexlaa walaal oo dhan kalaalu dhexlayaa ha yeeshee farqi baa jira labada kalaale ay kala dhexlayaan farqi baa meeshaa jira shiikhu farqi meesha ku tambiihinaya farqigaasi wuxuu yahay walaalaha aabbihi hooyo iyo walaalaha xagga aabe meydka walaalaha kala ah kuwa iskubahda yihiin isku aabbihi hooyaha yihiin iyo kuwa xagga aabe walaalaha kala ah ee aayadda suuratu nisaa u dambaysa ay sheegtay kalaalay dhexlayaan marka lagu yidhi waa sax oo sideeda de kalaalay dhexlayaan ha yeeshee macnaha ma aha dhaxalba hadduu ubadba nool yahay dhaxal u soo dhowaan maayan macnaheed maaha ee waxaa laga wadaa walaalaha ashiqada ah ama li'abka ah maydkan waynu kala qaadaynaa maydka dhintay ubadka uu ka tegay baa la eegaya ubadka uu ka tegey hadday inama hadday ku jiraan inamba hadduu ku jiro wax walaalaya walaalba wax la aagga iman maayo inamba hadduu maydkaa dhalay walaal wax la aagga iman maayo waxaa la mida caabe aabbe hadduu nool yahay maydkaasi walaal iman maayo aaggaas labada halka inoo dhig waa ijmac walaaluhu noocay doonaa maha noqdeen saddexda dhinac lium liab ashiqo mar hadduu inaan nool yahay maydka inaan ka tegey inankaas ama inankiisa ha noqdo ama inaan inankiisii dhalay ha noqdo ama ibni ha noqdo ama ibnil ibni ha noqdo way nazal weligiiba iyo hadduu aabba nool yahay walaal wax lay aagga iman maayo ka kaalay maydka dhintay ubadka uu ka tegay hadday habla yihiin hadday habla yihiin way dhici kartaa walaalihii walaalihii ashiqada ahaa ama walaalihii li'aab way iman karaan ama way imanayaan waa la kala qaaday inanka inanta la kala qaaday maydka dhintay inama kamuu tegin ee wuxuu ka tegay inan ka soo qa inan buu ka tegey inan buu ka tegeyba ama ama laba hablood wax ka badan buu ka tegey walaala marka walaalihii ashiqada ahaa iyo walaalihii li'ab way iman karaan oo iminka tusaale ahaan inan inan buu ka tegay meydkaas iyo allahu mustacaan iyo walaashi nin baa dhinto wuxuu ka tegay inanu isagu dhalay iyo inan walaashi oo isku bah yihiin ama kala aaba yihiin oo isku mid laba maanta isku mid eh inan ay isku bah isku aabihi hooy yihiin ama isku aaba qura yihiin labadaa hablood midkood inan ay walaal yihiin ama xagga aabbiyo xagga hooyo ama xagga aaba ura tuu doonaha noqday inanay walaal yihiin iyo inanu isagu dhalo ka tegey xoole way kala baranayaan oo inantu isagu dhalo xoolihii kala baroo bar bay qaadanaysaa maxay ku qaadanaysaa faral ahaan barhka soo hadhay walaashii baa qaadanaysa maxay ku qaadanaysaa casabo faral ku qaadan mayso haddaba inantii maanta inantii walaasha ahayd kalaaladii waxay u diideen waa faralkii faralnimadii ba u diiday dhexalkii bay diidin kalaaladii inantii maaragtay meydka walala ahaayeen de dhexalkii qaadatay ee kalaalay dhexaan faralnimadii baa loo diidayaa ee casootu maca qayr bay noqonaysaa maaragtaa hadday inama la joogi lahaayeen inantaa walaasha hadday inama la joogi lahaayeenna dee inamada casabayn lahaa intuu soo hadhay waa inamada la qaadan lahaa marka hadduu habla ka tegey meydkani oo farcu habla yahay walaalihii ashiqada aha iyo walaalihii liab waa imanayaan waxaa la mid ah hadduu awow ka tegey halkaas waxaa inoo yimaan leh waxaa inoo yimi hadduu meedka ubad kamuu tegin aabbana kamuu tegin laakiin awowgi waa nool taana waa khilaafi awowgi hadduu nool yahayna walaalaha ashiqada ah iyo walaalaha li'ab way la dhaxlayaan odaygay wax la dhaxlayaan awowgay wax la dhexlayaan iyo la dhaxli maayaan waa masalo khilaafiya shiikhuna wuxuu noo maraya isagu la dhaxli maayaan taas waa masale khilaafiya halkaa inoo dhig kuwaasoo walaalii xagga aabbihii hooyo ama walaalii aabbe marka halkaa waxaa ka soo baxday walaalaha ashiqada ama walaalaha li'ab faraca waariska xilliyada qaar inay wax la dhaxli karaan soo maaha waynu fahnay oo kalaale looma jeedo hadduu ubadba meesha ubadba hadduu joogo u soo dhowaan maayo looma jeedo ee waxa la- waxaan u soo dhawaanaya faral hadduu meesha ubad joogo walaal ashiqada iyo li'abka wax faral ahe ma qaadanayaan ee laakiin casabo in wax ku qaata ma laga yaaba casabo ama casabatu maca alqayr ama casabatu binafsi ama casabatu bilqayr intay doonto ha noqotee casabay wax ku qaadan karaan hadduu hadduu meeshaas habla joogan weeyaan ama walaalaha xagga hooyo ama walaalaha xagga hooyo miyaa yagu waxa laysku waafaqsan yahay meydka hadduu ubadba ubadba hadduu ka ti- ubadba hadduu ka dhinto inanna ha noqdee hadduu meydka ubadba ka dhinto inan ha noqdo awowgii ha noqdo ubad hadduu ubad ka dhinto ama aabbihii iyo awowgii nool yihiin aaggaa iman maaya bilijmac waa isu waafaqsan yahay waalii xagga hooyagu hadduu faracba nool yahay inanna ha noqotee walaala xagga hooya marra marra aaggaa iman maaya war dhamaada soo maaha marka labada halka shiiku intaas inoo tambihinaya wuxuu leeyahy walaalaha xagga hooyo farac iyo asal lab marra u iman maaya marra wax la dhexli maaya uu meeshuu leeyahay wa annahum walaalihi xagga hooyo laa yariuuna ma dhaxlayaan maca alfuruuci furuucda jirkooda hadduu meesha faracba joogo ka soo qaad meyd baa dhintay wuxuu ka tegey inaan uu dhalayo keligii ah iyo inaanay xagga hooyo walaala ka yihiin iyo adeerkiisii shan iyo tobnaad iyo adeerkiisii shan iyo tobnaad ayuu ka tegey inanta uu dhalay xooli bar bay qaadanaysa oo fahanay inanka xagga hooyo walaalaha ka yihiin fujaan qaadan maayo iska tegey maarta waxaa iyadu shaxaad u siisa ka hadli maydo haddii iyadu waxaa iyadu shaxaad u siisa ka hadli maynee fujaan dhaxal ku heli maayo xoolaynta soo hadhay adeerkiisa shan iyo tobnaad baa qaadanaya hadda wuxuu isagii bay soo taagan wax warda walaalkaybu ninku ahaa ka bax walaali ka bax inantaasaa ku xijaabtay inantaa yar ma arka inantaa yaree madow baa ku xijaabtay miyo war ma hayse ya macnaha waxaa u- waa ila fahantay baa filaya marka od- walaaluhu xagga hooyo iyo umad meesha hadduu ubadba joogaan ma imanayaan aagga laakiin walaalaha kale waa dhici karta inay xiliga qaar yimaadaan way dhacaysaa iyagu oo eh, xiliga qaar inay yimaadaan waa dhici karta shuu saasuu kala qaaday mutlaqan saasuu kala qaaday mutlaqan wakawaanahu walaalaha xagga hooyo laa yariuuna ma dhaxlayaan maca alfuruuci furuucda jirkooda mudlaqa xaal la idlaaqaya mar sina u dhexmaynaya hadduu ubadba meeshaa joogo waa macal usuula asalla jirkood asalla jirkiina waa asalka waa aabbihi hoo- aabbihi awow aabbihi awow hadday nool yihiinna walaalaha xagga hooyo ma imanayaan asalkaasoo adukuri lab asal lab weeye waa aabbihi ho- waa aabbe iyo awowi oo meydka hadduu awow nool yahayna awowgi hadduu nool yahayna walaalaha xagga hooyo ma imanayaan biitifaaq ama walaalaha aabbiyo hooyo ama aabe awga ma la dhala mise la dhali maya waa laisku hayaa taas shaaficiyadu maxay leeyihin waa la dhalaya garanayna laakiin xanaabilada ma la dhaxalsiinayaan oo degti shiikhuna usuushii xanaabilada ayuu raxmatullaahi calayhi ku socdaa tarjiixiisuna wuu leeyahayoo shiikhu madhabka ma- ma qallidanayee tarjiixa soo ku socdaa laakiin usuusha ku- ka duulayaa waa usuushii xanaabilada wey wa ana zawja zawjku gabadha gabadha qofka dhintay hadduu gabadh yahay ninkeedu lahu nisfu xoolaha kala badhoo badh ayuu leeyahay anada waxay ku cadfan xag hore oo la sheegnay yaqtasimina maalay ku cadfan tahay wa ana zawja waxaa ka ilahay ka yeelay zawjkii lahu nisfu inuu xoolaha kala badhoo badh leeyahay maa cadama awlaadi zawja marka aanu jirin awlaad ay gabadhu dhashay yacni awlaad la'aanteed la jirkeed awlaad la'aanteed la jirkeed ninku xoolaha kala badhoo badh buu leeyahay waa rubu xoolaha afar meeloodoo meel buu ninku qaadanayaa maca wujuudihim maca wujuudi farci waaris farc waaris hadduu joogo xoolaha afar meelood meel buu qaadanayaa wa ana sawjata halkaana intayna dhaafin waisku hawl yar yihiine xoolaha ninka gabadh qofka meesha ku dhintay hadduu gabadh yahay qofka dhaxalkiisa ka- ka- aad dhexlaysa hadduu gabadh yahay ee dhintay la dhexlayaa hadduu gabadh yahay ninkeedu xoolaha kala badhoo badh buu qaadanaya waa haddaan gabadhaas ubad ka tegin gabadhaas haddaan ubad ka tegin ubad haba yaraatee ubadkaas iyadoo ha dhasho xale isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho gabadhaas hadday bilaa ubad tahay yaa xoolaha kala badhoo badh ayuu ninku leeyahay hadday gabadhaasi ubaad leedahayna ninku wuxuu leeyahay xoolaha afarmada meel ahaan war dhammaada soo maaha haddii ubad meeshaas gabadhaasi hadda ubad hadduu ka tagto ubad ubadkaasi ama ninkan ha u dhasho ama nin hore meel hore soo furay ama ka dhintayba ha u dhasho ama hadduu doono meelo daran iyo reermuska kala timaado ya ama hadday doonto meelo qarriban baa kala timaadee haddii ubadba le gabadhaas haddii ubadba ka tagto ubadba hadday ka tagto ninkaasi xoolaha yani meelo qarriban waxaan ujeedna yani adduuna ilmo xalaalba maaha dee beri horey khaldantoo dabeetana ilmo yar bay seetaayoo aabbaba loo haynba weligeedba iyadu wuu dhaxayaa garacdi hooyada wuu dhaxaa aabbihiin baa dhaxay moogtahay calaa madhab aljumhuuri saxiixa mar hadduu hooyadii dhaxlayo dee odaygii wuu xijaabaya odaygii nisfuu ka qaadaya rubci buu geynaya xajm nuqsaan buu ku samaynaya sida aawadeed gabadhaasi haddii ubadba ka tagto ninku rubuc buu qaadanaya haddaan ubad ka teginna nisf buu leeyahay wa ana sawja ninkii gabadha qabay lahu nisfu xoolaha kala badhoo badh inuu leeyahay buu ilaahay subxaana wa tacaala uu xukumayoo ka yeelay maa cadami awlaadi zawja ubadkii gabadha la'aanteed la jirkeed yaa ubaday gabadhu dhasho markaana gabadh wax ubada ka tegin ubad la'aan marka uu weheliyo ninkaas ubad la'aan markuu weheliyo ayuu xoolaha kala badh badh qaadanaya waa rubuc xoolaha afar meelood meel buu ninku qaadanayaa maca wujuudi ubad hadduu joogo meesha hadduu ubad joogana afaro meel baa la siinaya laxool carruurta la baqtin maayo wa anna sawjata gabadhiina gabadhii ninkeedu dhintayna iyo fa agtara wixii gabadha ka badan gabadh wixii ka badan ila gabadhu dumarka afar bay noqon karaanbe lahaa gabadha waxaa u sugnaaday waxaa ka badanba oo rubuc xoolaha afar meelood meel bay qaadanayaan maa cadami awlaadi zawj marka ay weheliyaan ubad la'aan wax ubada ninkaasi haddaanu ka tegin xoolaha afar meelood meel bay haweenku qaadanayaan wa umunu xoolaha sideed meelood meel bay qaadanayan maca wujuuba hadma joogo halkana waa dumarkii oo gabadha ninkeedale gabadha ninkeeda waa go'ay ninkeeda waa go'ay ninkaagii waxaan odhanayna ninkaagii ubad ma ka tegin mise kama tegin may ubad kamuu tegin hadday tahdo wax ubada ubadan anigu dhalina ma jirto gabadh dumarkeena muu lahayn ama dumar badan buu guursaday waxba muu dhalin hadday tidhaahdo calaa kulli xaal ninkaasi wuxuubada kamuu tegin haddii la yidhaahdo waxaan odhanaynaa gabadha xoolaha afar madax marka loo qaybiyo meel baad leedahay hadday laba dumar yihiinna waa la mid meeshaase wada leeyihiin hadday afar dumar yihiinna waa isku mid rubicase wada leeyihin rubicaas ka dhexeeya afar dumar hadduu guursado ninku afar dumar uu ka dhintay midna waxumay dhalin afartooda waxa ka dhexeeya rubuca afar meelood meel baa ka dhexeeya la odhan maayo waa afar dumar mid kasta haddii rubuc la siiyo dee xoolihii way laasanayaan xoolihii laastayba marka maxaa u soo hadhay ummaddii kale ninka hooyadii ninka aabbihii ya ummaddii kale ninka xaqa ku lahay meede marka calaa kulli xaal gabadhu ama mid ha noqoto ama afar ha noqo ama laba ha noqdeene rubucaasaa ka dhexeeya haddaanu ninka ubad ka tegin ninka hadduu ubad ka tegey ninka hadduu ubad ka dhintana sideed meeloodoo meel ayay xoolaha qaadanayaan waxaan filaya waa inta ugu yar ee dhaxal far lagu qaato dhaxal far inta lagu qaato waa meesha ugu yar weeye marka xoolaha sideed meelood loo qaybiyo ayay meelahaan qaadanayaan sideed u qaybaad leedahay meedkii mid isu ka tegey wuxuu ka tegey sideed boqoloo sideed boqoloo kunoo leanood sideed boqoloo kunoo leanuu ka tegey ma sideed boqolsideed boqoloo laanu ka tegey haa bees gabadhay boqol baad leedahay de sideed u qaybonde sideed boqol khalaas boqol baad leedahay oo labaanu nahay boqolkaa qaybsada oo saddex baanu nahay qaybsada oo afar baanu nahay qaybsada hanugu soo noqon war dhamaada soo maha kaasad ka dhexeeya wey marka warkaas u dhan yahay wa anna sawjada waayo meeshii dee gabadha dumarkan lama baktiine mar hadduu ninkii ubad ka tegey ubadkiina waxaa loo reebaya sideed meelood meel waxa loo geyda ubadkii ayaa adkaanaysa ayay ciiriyaan midda kale dee dumarka xuquuq kale inta badan yeesha ayay leeyihiinoo dee ninka meher bay ka doonayaano howlo badan bay ku leeyihiin haddee waxna meher u qaata waxna la walaasanaya marka cadaalada ku dhalisan waayahay wa anna sawjata gabadhii iyo faaktara wixii ka badnaa lahaa waxa u socon rubuc afarmada meel bay leedahay gabadhaasi iyo wixii ka sii badan maa cadama awlaadi zawja marka ay weheliyaan wax ubada ubad la'aan ubad la'aan la jirkii yacani ninkaas wax ubada inu ka tegey marka la laayahay waasumuna xoogaas tadmeelooda meel bay leeyihiin maca wujuud hadduu ubad joogana wa ana alumma hooyadiina laha waxa u sugnaaday aasudusu xoolaha lix meelood oo meel ayay hooyadii qaadanaysaa maa axadin qofla jirkiiya qofkaasoo mina awlaadi ka mida ubadka aw inayni ama laba la jirkii faagtar iyo wixii ka badan oo min alikhwati walaalaha ka mid ah ya ama walaalaha ahaaday aw ilakhawaati ama walaalaha hablaha ka mid ah waulusu hooyadii xoolihii saddex meelood meel bay leedahay maa cadami dalik intaa marka la waayana saddex meeloodoo meel bay qaadanaysaa halkana shiiku raxmatullaahi caleyh wuxuu inoo sheegayaa dhaxalkii hooyada waa qaabkii qur-aanku u waday marba intuu marba qof u tago ay wuxuu qaadan lahay suruuddiisa israacinaya bes hooyadu dhaxal maxay leedahay waa meydka hooyadii waynigu isku oge waxa laga abtirina waa meydka waxaanu ka abtirina inigu waa meydka mar kasta haddaan hooyo nidhaahno ha u qaadana kuwa nool hooyadii kuwa nool nool ee kaa dhintay hooyadii wey haddaba meyd baa dhinta wuxuu ka tegay hooyadii maxay leedahay hooyadu waxay leedahay xoolaha marka lix madax laga dhigo lix madax ayay meel leedahay marka lix meelood loo qaybiyo ayay meel qaadanaysaa waa marka waa hadduu meeshaasi uu joogo farac waarisa meydkaasi hadduu ka tegay wax ubada ubadkaasi ama qof ha noqdo ama ha ka bato ama inaan ha noqdo ama inaan ha noqdee meydkaasi wax ubada hadduu ka tegey xoolaha lix meelood meel bay qaadanaysaa kow waxaa kale xoolaha lix meelood meel qaadanaysaa meydkaasi hadduu ka tegey walaalo laba gaadha walaalo laba gaadha laba walaali wax ka badan meydkaas hadduu ka dhintay laba walaali wax ka badan xoolaha lix meelood meel bay qaadanaysaa waaya intaas ku urursan yahay haddii labadaash haddii la waayana xoolaha saddex meelood meel ayay qaadanaysaa aan ku horayno tii hore kusoo celino hooyadu xoolaha lix madax marka laga dhigo madax bay qaadanaysaa hadduu ubad joogo weeyaan ubadkaas ha noqdo ubadku meydku dhalay ama ubadka inamadu sii dhaleen ubadu isagu meydku dhalay ha noqdo ama ubada ee inamadu sii dhaleen ha noqdeene hadduu farac waaris ka tegey meydkaasi hooyadu sudus bay leey xoolaha lix meelood meel kow haddii uu meydku leeyahay walaalo laba gaadha hal walaal waxba ka tari maayo walaalo laba gaalaba walaalahaas ha noqdeen kuwa xagga hooyo ama walaalo uu meydka kala walaala aabbii hooyo xagga aabbihi hooyo ama qaar walaal kala ahaa xagga aabbo qura qaara isku bah yihiin qaaray kala bah yihiin qaara isku hooyo qura waxay doona ha noqdeen meydkaasi hadduu wax walaalo leeyahay laba gaadha markaas sudus bay qaadanaysaa intaana inta aayaddu inoo sheegtay waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima taraka in kana lahu walad kaasi waladkii fain lam yakun lahu waladun warisahu abawaahu falimmihi ulu fain kaana lahu ikhwatuna falimmihi ulu wakaas hadduu waa leeyahay ikhwa jamca la sheeg jamca hadduu hal walaalo quru meelkaas ka tegay hal walaalo quru ka tegey maay ulus bay qaadanaysaa ee laba walaali wax ka badan maga hadlaya haddii shuruuddaa la waayo meedkii ubadkabuut ubadba kamuu tegin walaalo jamacana ma haysto walaalo laba gaadhana ma haysto markana hooyadu waxay qaadanaysaa waa loo badinayaayoo marka xoolaha saddex madax laga dhigo meel bay qaadanaysaa hadduu meydku wax ubada ka tegin walaalo laba gaadhana aanu ka tegin dee khalaas xoolaha saddex madax ka dhigo meel siislaanta warnamay soo maaha khalaas wa ana alumma hooyadii laha sudusu xoolaha lix meelood meel bay leedahay maca axadi qofla jirkii qofkaasoo mil awla ubadka badna ubadka maxaa soo gelaya ubadu meydku dhalay iyo ubadu sii dhalay inamadiisu ibn ibnigii aw inayni ama laba la jirkii aw inayni aw maca inayni ama laba la jirkooda hooyadu haddii laba la joogto faagtar iyo wixii ka badan laba qof iyo wax ka badan oo min alikhwati walaala ah walaale inama ah aw ilakhawaati ama walaale habla ah walaalahaas ha noqo walaalo meydkusu aabo hooyayihiin oo islaam baa dhimaan qof baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadii iyo inaanu dhalay islaan sudus bay leedahay inaantana waa taqana waxay leedahay maye wuxuu ka tegay hooyadii iyo laba inaan waalayihiin islaantu sudus bay leedahay maye hooyadii iyo iyo inaan quray waalayihiin islaantu maxay qaanaysaa ulus mar hadduu inaan inaan quray hadduu waaluhu yahay islaantu ulus bay leedahay waa ulusu islaantu ulus bay leedahay maca cadami daalika labadaas haddii haddii la waayo oo meesha uba- haddaan ubad joogin waa tacaduna joogin ho- hooyo haba- habar welad weydi welad weladkii weydi walaa tacaduna weydi masalana cumariyatayn ahayn ulus leh ulusna lacag ma lahaa ulusku waa lacag ma ahayn waa kaa wa ana laha ulus lbaaqi wa ana lahaa waxa u sugnaaday islaanta hooyada waxa u sugnaaday ulusulbaaqi ulusulbaaqi baa u sugnaaday fii zawjin zawj iyo iyo wa abaweyn ee maca zawji zawj iyo wa abaweyn laba aabbe la jirkooda aw sawjatin ama sawjo iyo wa abaweyni halkana shiikhu raxmat ullaahi caleyh wuxuu inoo sheegayaa waxdeeda ulusulbaaqi ulusulbaaq ku dheeraan mayna iyo ila fahma horta ulusulbaaq waxa la yahdaa waa qur-aanka waxaa ku soo horay lix faral ba ku soo horay lix faral ama lix tiraal lix tiraal loo sheegay dhexalka qur-aanka dhexdiisa lixdii midna maaha ulusubaaqigani lixdii midna maaha waa miday ka ijtihaadeen culimmadu ijtihaad buu ku yimi saxaabadii culimada saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood ayaa ka ijtihaaday oo uluskan arkay ulusubaaq waxa la yahdaa ka ijtihaaday dabeetana waxaa dhacday in lagu culimo badanna sidaa ku raacaan way jiraan saxaabada qaarna tulusbaaq ah saxaabada qaar ku khilaafi way jiraan laakiin saxaabada qaar ayaa ka ijtihaaday waxaana ka mid ah cumar bnu khadaab cumar bnu khadaab baa ka mid ah radi allahu tacala canhu haddaba tulusbaaqi maxaad ahayd tulusbaaqi waxa weeye waa laa masalo qura iska ilaa waa cumariyayteenkii waa cumariyayteenkii hooyadu warkiisi waan ka soo baxnayoo hadduu meesha ubad joogo ama walaala tacaduya joogo ulus bay qaadanaysaa haddaanu joogina ulus bay lahayd soo maaha cumariyayteenku waa labadan masalo laba masalo gaara gaar baa loo qaybayaa hooyadu ulus la siin maayo labadan labada masalo sheiku inoo sheegayo hooyadu ulus la siin maayo ulus caadi la siin maayo sudus la siin maayo sudusna ma uluna ma laha maxaa la siinayaa adigu wax magaca ka ah ulusu baaqi xaqiiqada marka la eegana meella sudus buu ka noqonaya meella wuxuu ka noqon rubc buu ka noqonaya meella rubc buu ka noqonaya meelna sudus buu ka noqonaya laakiin dee labadii la naskareeyey hore ijtihaadu ku waafaqo mooyaane ma waafaqsanay aan ku- hoos- aan hoosoo dhadhacno weer meyd baa dhintay wuxuu ka tegey meydka dhinto maanta waa gabadh waa gabadh waxay ka tagtay ninkeedii iyo aabbaheedii hooyadii ninkeedii iyo aabbaheedii hooyadii ninku markasta meesha ubad- ubadmar haddaanu joogin muxuu qaadanayaa nisbuu qaadan wlkaa noo dhig waayahay waxaa u timaadaa aabbiyo hooyadii horta xoolaha maxaan ku dhisnaa lix baan ku dhisnaa soo maaha lix baynu ku dhisnaa ninka nisbuu doonayaa dee islaantuna ulus bay doonaysaa waayahay lix baan ku dhisnaa lix baynu qaybinaa lix madax baan ka dhigana waxaan odhanaynaa ariga lix madax ku kala xidha lacagta lix ma- lix meelood u qaybiya markaan lix u qaybinno saddex ninkaa qaadanaya kala barhoo bar ninkaa qaadanaya hooyadu maxay doonaysay ilaa walaa tacaduya meesha ma joogaan ubadna ma joogo maxay doonaysay ulus bay doonaysa soo maaha ulus oo qatacsanaysaa islaantii ma odhan karno ulus ma lihid oo da yeeli mayso qur-aankii baa u sheego qur-aanka suluka ilahay ii sheegaysiya odhanaysa suluka ilahay ii sheegaysiya Ha- sadiiqaysa wadaado meesha mar haddaan ubad joogin ulus waan kaa rabaa kow ulus haddaynu siinana waxaa ka soo baxaya qawaacid kaleoo dhexalkabaa ayaa khalkhalaysa waa maxay islaanta waxaa la doonayaa meel kasta ay joogto iyada iyo odayga hadday noqoto inuu adigu dhaxal bato odayga iyo islaanta haddii la doon hadday isu yimaadaan odaygu dhaxalku inuu badsadaa waayo nin iyo gabadh isku derajo ah hadday meel isku yimaadaan maxaa lagu- dhaxalka maxaa lagu yaqaanaa qawaacidda dhaxalka ninku inuu farabato soo maaha lidakari mislu xadil unsayin lidakari mislu xadil unsayin nin iyo gabadh isku derajo haddii la helo waa inuu ninku inanta ku- ga- xala- ninku inuu ku labalaamaa gabadha de labadii qof waxay meyd ka wada dhaleen waa aabbiyo hooyo waa lamaanaha labiya dhidig ah suwarka kale oo dhanna dhaxalka haddaad eegtid waa noociyad yacni meelaha faralka mooyaane oo de xo- dhaxalka siisa u dhammaa aan waxba ka soo hadhin mooyaane meelaha kale ee ubad meesha ubad meesha joogin odayga ku labalaamaya islaanta labada suura mooyaane haddaba islaantii hadduu maanta ulu siino saddex saddex ninkii baa qaatay xoolihii lix maxaa lix maxaa ulu noqonaya ila xoole lix baynu u qaybinay lix maxaa ulu noqonaya lix saddex u qaybi waa laba sababto labay qaadan lahayd soo maaha odayga maxaa u soo hadhay hal baa u soo hadhay de wuxuu odhanayaa labadaa suuro mooyaan sheekiya shaahid laguma maqal meelaa islaanta ka dhaxal yaray anigu qawaaciddii lidakar mistu xadiluusaynah khilaafeena mayo islaameen siiya islaanta anigu waan wax ka badsadaa islaanta waxay leedahay ulus siiya anigu ulus baan doonaya odayga wuxuu leeyahay anigu islaanta waan ka badsadaa anigu taana inugu daro haddaba si xeegana xeego noqoto ilkan nabad waxaan odhanaynaa islaanta waxaan ku leenahay islaanayso ulus dooni maysid ha sug haddaba waaye xoolaha lix baan ku- lix baynu u qaybinay ninka saddex baynu siinaa soo maaha saddexdiisa qorood la bax baynu odhanaynaa saddexda qorodu la bax halkaa la mar halkaa la mar adugu meesha maxaa ku soo hadhay saddex qori soo maaha saddex maxaa- saddex saddex saddex saddex u qaybi islaantan odhanayna saddex maxaa ilaa saddexaasaa soo hadhay ninka ha eegan ninka ilaa intuu qabayo soo xoolihiisa kaxaysay ya saddexaasaa meesha ku soo hadhay oo idinka dhexeeye saddex maxaa u saddexa dee hal hal qaado dee hal la soo baxa maxaa soo hadhay war odaygo labada kaxayso odayga islaanta kale maanta wax badan odaygii soo maaha islaanta waxaan leedahay uluskii waa kaade ulus miya miyaad ulusna weydiin dee ha ulusbaaqi waxaa loo yidhi ulusbaaqi waxaa loo yidhi islaantu waxay ulus ka doonaysa xoolaha oo isku dhan xoolaha oo lix madaxa ayay ulus ka doonaysa moogtahay laba qoray doonaysay haddana waa loo kaartay inta ninkii wixiisii loo saaray ay intii soo hadhay ayaa- ayaa qor looga saaray de oo ulus baaqi yani ninka marka wixii- ninka marka sawjka wixiisa laga saaro inta soo hadhay ayuu ulus u yahay ulus baaqi maxaa loo yidhi baaq ninku wuxuu ka tegayoo baaqiga ah ayuu ulus u yahay ee ulus jamiculmaal ma aha war dhammaanay soo maaha waa yahay taasi waa suura waa suurada hore suurada labaadna waa waa taa cagsigeedo maanta ninka ninkaa dhimanaya marka ta labaadna waxa weye ninkaa dhimanaya oo gabadhaan nool yani nin nin baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii aabihii iyo gabadhiisii hooyadii aabihii gabadhiisi markuu ka tago waxaanu samaynaynaa maxay waxaynu samaynaynaa allahuma mustacaan calay tuglaan gabadh maxay doonaysa idinkeedi weydiiyey waan soo marnay ha sawjo ruucay doonaysaa ila waa farcadaas meesha ma joogo soo maaha so umka um- hooyada waa garanayna waxay doonaysaa iyadu iyadu uluskeeda u qanjacsanaysaa waayahay halkaa markay marayso waxaan samaynaynaa sidii hore sidii hore inuu geenay sidii hore kale inuu geenaynaa haddaynu islaanta ulus ulus buraa siino ulus buraa haddaynu islaanta siino dee oday wax ka ka wax badanaysa oo lidakar misl xadin huseyn noqon mayso marka sidii hore inuu geenay waxaan odhanaynaa xoolaha waa soo gaabinaynaaba masale waxaa ku dhismaya labayo toban oo waxay noqon lahayd waxay ku noqon lahayd inta lagu dhufto saddex ayaa lagu dhufana afar afar saddex lagu dhuftay labayo toban bay noqon lahayd soo maaha waa soo gaabinaynaaba xoolaha afar baan ku- afar baan ku dhisaynaa hadda waa isku mid labadaba laba- haddaad labayo toban ku dhiso laakiin afar baad ku dhisayaaba tira meel marka afar xoolaa afar ku dhiska weydaba waayo gabadha afar afar wax ku doonaysa soo maaha afarkeeda ugu dhis xoolaa afar u qaybi afar madax ku kala jabi gabadhu maxay doonaysa sawjadu maxay doonaysay qori qori uga saar halkaa kala baxdhe hana soo eegin halkaa kala baxdhe maxaa soo hadhay saddexaa soo hadhay saddexa soo hadhay islaanta waxaa ku odhanaya saddexaa qori baa idiin soo hadhaye saddex saddex saddex u qaybi dee ila ulus baa doonaysay dee waa hal dee halka qaado odayga labaa u soo hadhay khalaas waa ulus baaqi waa ka marka intaanu islaanta ugu fahmin wax ka baxsano soo ma wuxuu wa ana laha ulus wa ana laha islaanta waxa u sugnaaday ulus baaqi islaanta ulus baaqi bay qaadanaysaa fii sawji maca sawji sawjta jirkii iyo waa abaweyn laba aabela jirkood yaa waa midka abihi hooyadii aw sawjatin aw maca sawja ama sawjadii jirkeed iyo waa abaweyni meedka abihi hooyadii waqad jacala nebiyu ninkayga islaha caraabi oo talaaga dhacay gabalku eh halkaa iskaga joogo kalo dhaxalku iska hadal badan yahay xagga daba ka dheeraan doona insha allah